wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow ayaa waxa uu sheegay shaqooyin badan oo ay qaban lahaayeen soomaalida inay qabtaan dad ajaanib ah kuwaasi oo ku sugan muqdisho wuxuu sheegay wasiirka intaasi aysan suuragal ahayn dowladda federaalkna ay waddo sidii wax looga qaban lahaa si dhallinyarada soomaaliyeed ay u helaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda sidoo kale wasiir iriiso ayaa waxa uu sheegay shaqooyinka ay hayaan ajaanibta wixii hadda ka dambeeya inay qaban doonaan dhallinyarada soomaaliyeed ee xaqa u leh canshuurna laga qaadi doono ajaanibta ku ganacsata dalka gaar ahaan magaalada muqdisho
midda ugu muhiimsan waxay tahay wasiirka shaqada uu aad uga hadlay inay jiraan shaqaalo fara badan oo ajaaniba halkan ka shaqeeya shaqooyinkii soomaali qaban lahaa inay qabtaan inaan taas laga aqbali doonin in shaqadaas qofka soomaaliga uu qaban karo inaan qof ajaanib la keeni doonin qofka ajaanibkii halkan ka shaqeeyana canshuurtii ku waajibtay inuu bixiyo sida uu u bixiyo waddamada kale marka uu joogo marka runtii waxay ahayd maanta kulan aad iyo aad muhiim u ah lana rajaynayo in isla xisaabtankii ay xukuumaddu hore ugu go'aansatay in la fulin doono wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shalay waxa ay booqdeen garoonka diyaaradaha aadan caddi ee magaalada muqdisho iyo xarunta ciidanka amisom ee ugu weyn soomaaliya ay ku leeyihiin ee xalane halkaasi oo ay kula soo kulmeen ganacsato ajaanib iyo kuwo soomaali ah waxaana ganacsatada ajaanibta ay kala hadleen sidii wixii hadda ka dambeeya ay u bixin lahaayeen canshuurta la iskuna xisaabtami lahaa